awaamiirtan waxaa saartay wasaaradda howlaha guud ee guryeenta dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba la kafaray dad ka gadaayaan dhulalka ka baxsan magaalooyinka gobolka shabeellada hoose gaar ahaan meelo lankaso waa basiibka oo lan deganayna si sharciyan sameeyowka lan waafajiya shuruucda dhulka koonfur galbeed soomaaliya hirgelinta sharcigan iyo weliba uso ka bilaawda doona degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed walina meelasay shirjir ay qobdaya iskudubaha gobolka shabeellada hoose iyo kan degmada baraawe ee wasaaradda howlaha guud ee guryeenta koonfur galbeed iyo ona la wadaagana shacabka go-aanada lahasaari ugu horeyntii weliba meelisay ku hadalay iskuduwaha wasaaradda howlaha guud ee degmada baraabe usoona sheegay intii dhulalka sharciyeyntii oo lanka dambeeyi doono war haddii ku dambeeyey wasaaradda howlaha guuda reer baraabe ama degmada baraabe aan u sheegayno arrimihii ka soo baxeen wasaaradda howlaha guud iyo weliba maxaa lahaa faahfaahintii dhulalkii abasiibka ah iyo dhulalka damaanyaalka sida aadba fahmaysiin in ay maanta laga bilaabo ay u saaran tahay waajibaadkaasi wasaaradda howlaha guud dibudhiska ee guryeenta ee koonfur galbeed oona dadka soo marayaan xafiiska isduwaha degmada baraabe ama gobolka tan gobolkaba oo degmada baraabe ku yaala waxaan rabnaa inaan sheegno dadkii oo maxaalaha ganacsatada dhulalka ka qayb galaa dhulalkani abasiifka ama damaanayaalka ka baxsan magaalada in ay soo maraan xafiisyada isduwaha wasaaradda howlaha guud ayna loo sharciyeyn doono dhulkaasi ilaa ay ka helaan superlogo waa wax sharci ah oo kasoo baxay wasaaradda howlaha guud iyo weliba khaasada maamulka koonfur galbeed sidaas darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno mar labaad aan u digno walaalaheena magaalada baraawe ku nool yihiin kuwa ka ganacsada dhulalka damaanyaalka ama basiifka inay maxaa la dhahaa tallaabada ay qaadanaya inay soo maraan wasaaradda howlaha guud xafiisyadooda ee degmada baraawe dhinihii kale iskudubaha howlaha guud ee gobolka shabeellada hoose cali xaaji muqare yaa sheegay intii dhul wasaaradda howlaha guud ah marna lan dhisi korna soona gubuuri dadka ka ganacsada dhululka inay hogaansamana awaamiirta dowladda arrimaha dhulalka sharciyeyntoodii iyo maxaa la yidhahdaa lahaanshahoodii marka maxaa la yidhaahdaa arrimahaas oo dhulalka sharciyeyntoodii ah wax badan ayaa dadka inaa wareerka galay arrimaha dhulalka sidaad ogtihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed brosees iyo sharci oo baarlamaanka oo saxiixa jiro taasoo ah wixii dhulal ah mina wasaaradda howlaha guud inay hoostagayaan wixii dhulalba qoseeyo maxaa la yidhaha oo basiibka ah dhulka damanayaalka ah oo bannaan waxaa waaye wasaaradda howlaha guud ayaa qusmana hoostagayaan marka sidaas ay tahay marka anaga waxaan ka socnaa wasaaradda howlaha guud ayaan ka socnaa ganacsatada marka dhowr marna waa ugu baaqay aniga inay mina fahmaan sharciyeenta dhulalka wasaaradda howlaha guud ayaa iska leh dowladda hoose iyo maamulka degmada waxay leeyihiin sabarloogada ay leeyihiin inay bixiyaan marka in saas loo fahmaa la rabaa dhulka kalagadashadiisii xaaliga sharciyeentiisii waxaa iskale wasaaradda howlaha guud iskale marka insha allahu tacaala maanta iyo wixii ka dambeeyeen waxaa waaye yani awaamiirteena haddii laan inaan fushaan ishaga waxaa la rajaynaynaa dhul lama guran karo geed lagama guri karo lama banaysan karo iyadoo aan wasaaradda ku sharciyeynin iyadoo aan wasaaradda soo marin iyadoo aad wasaarad fasax ka haysanin celcelana ma suri kartid iyadoo aan wasaarad fasax ka haysanin iyadoo warqad oo markaas maxaa layidhahdaa dhulkaas aan kuu sharciyeynin maxaa layidhahdaa wasaaradda howlaha guud aadan soo marin warkaas inuu kala baxsanaada fiican dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba haddii wadeesidiian dhaqan geli lahaydee shuruucda dhulka hore iyo meel maryana baarlamaanka iyo xukuumadda islamarkaana u saxiix madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya taasii lanku gollayay sidii lanyaraay lahaye isqabqabsiga dhululka dhibaatooyinka ku dhalada waa